bismillaahi raxmaan raxiim subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayga subax ciidamada nisa iyo kuwa maamulka deegaanka garas baaleey oo howlgallo dad lagu soo qabqabtay ka sameeyey duleedka magaalada muqdisho howlgalka midowda afrika ee soomaaliya admis oo ka hadlay dagaalka ka socda kana dhanka ah al-shabaab qaybo fara badan oo ka mid a gobolada dalka taliska booliiska qaybta weli oo cadde oo kormeer ka sameeyey qaybo ka mida magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo etoobiya oo kulanka yeeshay la dagaalanka al-shabaab dunida inteeda kale wararka saakan idinkaga haynana waxaa ugu dooroon maraykanka oo ka walaacsan hub uu ruushka ka iibsanayo dalka iiraan iyo boqorka sacuudiga iyo madaxweynaha shiinaha oo xoojinaya xiriirka ka dhexeeya labada dowladood
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taarikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha labiyo tobanaad ee disembar sanada laba kun labiyo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga subax ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada iyagii oo intaasi ka faah-faahsan ciidamada nisa iyo kuwa maamulka deegaanka garas baalley ayaa howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay ka sameeyey duleedka magaalada muqdisho warkan waxaa faahfaahinaysa waryahayga faadumo cabdulqaadir xasan halkaan taaganahay waa isgoyska tabeellaha sheekh ibraahim gaar ahaan deegaanka garisbaalley ee duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho howlgal uu sameeyey maamulka deegaanka oo kaashanaya ciidamada duufaan iyo sidoo kale saraakiisha booliiska dhinaca qaybta galbeed waxa ay halkan ka sameeyeen howlgal ay ku xaqiijinayeen ammaanka deegaanka iyadoona guddoomiyaha halkan uu kormeer ku sameeyey goobaha ganacsiga ku yaala hareeraha laamiga inta badan aad bay u adag tahay laamaha amnigu inay halkan howlgallo joogto ka sameeyaan maadaama xiliyada qaar lagala kulmo ammaan darre haddana shacabka ku ganacsada hareeraha laamigu waxay sheegeen in waddadan ay dhibaato xoogan ku qabaan marka halkan ay ka dhacdo jaam ama aaday u soo buuxsamaan gaadiidyada kala duwan ee isticmaala waddada laamigan dheer waxa uu sidoo kale isku xiraa afgooye iyo muqdisho oo isku jira qiyaas dhan soddon kilomitir dadka ku ganacsada dhinaca waddooyinka ayaa tilmaamay inay muhiim u tahay samaynta howlgallada sidan oo kale ah taasoo ay ku xuseen inay yaraan lahayd xilliyada qaar falalka ammaandarri ay la kulmaan sida dhaca weerada iyo kuwa isticmaala daraagiska gudoomiyaha deegaanka garisbaale oo ay weheliyaan ku-xigeenadiisa iyo taliyaha saldhigga booliiska deegaankaasi taliya rubac iyo taliyaha nabadsugidda deegaanka ayaa sheegay in ujeedka howlgallada isdabajooga laga leeyahay ay tahay mid ay kusoo afjarayaan sida ay tilmaameen shakhsiyaadka lidiga ku ah ammaanka guryaha ku yaalla goobtaasi ayay ciidamadu baaritaano ku sameeyeen iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee badi isticmaala waddadan islamarkaana waddadu waa mid halbowlo ah bulshadan ay aad ugu badan yihiin wakhtiyada qaarna saxmaddeedu tahay zaa'id inta ciidamadu baaritaanadu wadeen dad aad u fara badan ayaa lagu soo qabqabtay meel fagaaraha ayaana la isugu keenay guddoomiyaha deegaanka garisbaalley nuur xasan cali waxa uu la hadlay bulshadii halka meel la keenay isagoona intii uu la hadlayey ka codsaday adkeynta iyo sii xoojinta la shaqaynta hay-adaha ammaanka iyo maamulkooda amniga marka halkuu ka imaan karaa amniga wuxuu ka imaan karaa inaa adinkana la shaqaysaan haddaan adiku maamulka la shaqaynina hay-adaha amniga haddaada la shaqeeyahiinna wax amniga leeli maa maalin walbana waxa dhimanayo waa waalidkiin habeen iyo maalin waa shaqaynaa waa taagannahay caqabaddii aan dareennana waa ku baxaynaa waana ka jawaabaynaa annagoo hay-adahayna amniga kaashanayna marka adikoo mahadsan waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inaa nala shaqaysaan inaa nala shaqaysaan lambaro gaaraha laydin sii doonaa naannaanwanka waa mid guud laakiin mid kaleento oo lambaro gaara oo maamulkan gudihiisa hadday amni tahay iyo hadday maamulka tahaba iyo hadday arrimaha bulshada tahay aa laydin siinaa oo muxuu ahaaye sakariyada baradaasaa laydin sii doonaa ayagaa soo wacaysaan waa mahadsantihiin annaga wax kale maaha waxaan halkaan iskugu keennay waxyaabaha idinku dhex jirona waa raadinaynay laakiin waxaa noo soo baxday inaad dad nadiifa tihiin marka waxaa idinka codsanaynaa inaan nala shaqaysaan markuu soo idlaaday howlgalka kadib ayaan muuqaalbaahiyaha la dhex qaadnay qaybo ka mid ah shacabkii lasoo qabtay oon weydiinay aragtidooda iyo sida ay howlgalkan u arkaan falcelintooda ayaa ahayd sidan waa markii koowaad horta aan arko howlgal sidana ma filanayn howlgal la sii shaaciyey ama meel aan kala socno maahayn anigu cashan ka imid oo waddada markii laga soo lexiyo askartu ay tira halkaas aad dhinacaas aad cabsidii dad badanna inay la qabaan aan filayo oo waxaa jirtay askari markuu ku yidhaahdo wakhti dambe meeshaan gal ku yidhaahdo inaa cabsi cabsi xoogaa dareento laakiinse kadib dhallinyaro badana meesha joogto gudoomiyiii gudoomiye ku-xigeenkii askartii intii dhammeed way noo joogaan howlgal fiican waaye an i hope inay mar dambe sameey doonaan kuley hadda hanoo jibaaraan meeshii wax yar laga soo sheegaaba inay sidaas maaragta ay nooga celiyaan degmada annada waxay ka mid tahay degmooyinka sagaalka saabeen ma qofkuu socon karo marka laga reebo qola isticmaasho maanduuriye oo riboodka taliyaha uu ka hadlayay oo meelahan fadhiisato gabdhaha iyo ilmaha yaryarka maqrabkii inay dhacaan laga yaaba haddaaya markaa laysoo qabanayo guri irdiis annagoo fadhigaa soo istaag wax daran ma jir leedhahay waa raacay amardiidda ma samayni meel xaggayaa fadhiisanay intaa noola keenay si wanaagaa wax nogla weydiiyey hadda taliyihii guud iyo maamulka noo yimidayna way mahadsan yihiin raggaan walaalaheen rag isnaqaanay ahaayeen faadumo cabduqaadir adaytibiga dalsan deegaanka garisbaale
howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee admis waxa ay ka hadleen dagaalka ka socda gobolada dalka ee ka dhanka ah al-shabaab waxayna shaaciyeen kaalintooda ku aadan dagaalka ay ku taageerayaan howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka war kasoo baxay howlgalka admis ayaa waxaa lagu sheegay intaa lagu guda jiro howlgallada milatari ee ka dhanka ah al-shabaab ay fulinayaan weeraro dhinaca cirka ah si loogu taageero ciidamada la dagaalamaya al-shabaab warka qoraalka ah ee kasoo baxay howlgalka admis ayaa u qornaa sidatan admis waxay sii wadaa inay taageerto dagaalka cirka ee ciidamada dhulka inta lagu jiro howlgallada milatari howlgallada admis ayaana socda oo lagu taageerayo ciidanka xooga dalka si loo wiiqo awoodda al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraalka admis ee daawacday ciidamada midooda afrika ee admis ayaa qeyb weyn ka ahayn howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid a gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaasi oo la gaaray laga gaaray guulo waaweyn ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iska kaashanaya ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano hor leh oo sanado badan ay gacanta ku hayeen al-shabaab admis oo hore loogu eedeeyay inay daacad ka ahayn ciribtirka al-shabaab ayaa xilligan u muuqata inay isdhex raacinayso natiijada wax ku oolka ah ee laga gaaray kacdoonka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qaybo fara badan oo ka mid a gobolada dalka markanse dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay labada dowladood iyo sidoo kale arrimo ka mid ah dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mid a gobolada dalka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa waxa uu safar ku tegay shalay dalka ethoobiya isagoona halkaasi kulamo kala duwan kula qaadanaya madaxda kala duwan ee dalkaasi ethoobiya oo ugu horeeya wasiirka difaaca ee dalkaasi maadaama isagu uu hadda yahay wasiirka difaaca ee dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac iyo wafdigiisa oo ku sugan magaalada adis ababa ee caasimada dalka ethoobiya ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidanka militariga dalka etoobiya labada mas-uul waxay ka wada hadleen arrimaha la dagaalanka al-shabaab iyo sida labada dal ay isaga kaashan karaan dagaalka wax loogu yeero argagixisada wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay sidii guud ahaan dalka looga saari lahaa een al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dalka dowladda taliyaha milatariga dalka etoobiya marshal birhanu ayaa ku ammaanay madaxda wasaaradda difaaca qaranka soomaaliya siday ugu go-an tahay dagaalka lagula jiro al-shabaab dowladda etoobiya ayaa inta badan soomaaliya ka caawisa dhinaca amniga waxaana qaar ka mid a gobolada dalka ka jooga ciidamo fara badan oo qaarkood ku howlgala magaca howlgalka admis kuwaas oo qeyb ka noqda dagaalka lagula jiro al-shabaab markan taliska booliska qeybta weliyo cadde ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho iyagoona kormeerkaas uu ahaa mid ay u kurgelayeen xaaladda amniga mar kale faadimo cabdiqaadir ayaa warkan la diyaar ah muddooyinkii dambe hay-adaha ammaanka ayaa waday xoojinta howlgalla ay ku sheegeen inay ku xaqiijinayaan ammaanka dalka haddaba saraakiisha booliiska dhinaca qeybta weliyo cadde sida saldhigyada hodan iyo holwadaag oo kaashanaya mas-uuliyiinta degmooyinkaas ayaa sameeyey howlgallo qaatay saacado fara badan dhinaca hodan ayaana caawa laga sameeyey islamarkaana goobjoog waxa ahaa gudoomiyaha degmada hodan taliyo xigeenka saldhigga holwadaag taliyaha nabad sugidda qaybta weliyow cadde taliyo xigeenka baraha kontarool ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale iyadoona intii ay wadeen howlgalkan ay gacan qaadeen bulshadii ay kula kulmeen waddooyinka waaweyn ee caasimada muqdisho kuwaasoo wakhtigooda ku qaadanaya kuna caweynaya halkaas booliiska soomaaliya ayaa ku tilmaamay wakhtiyada qaar howlgallada ay sameeyaan gaar ahaan goobaha markaasi ay ka sameynayaan weliba xiliyada dambe inay arkaan bulsho soo jeeda si nabad ahna ugu wada sheekaysanaya hal meel taasi waxa ay ka turjumaysaa ayay yidhaahdeen in amniga caasimadda uu dib usoo hagaagayo balse ay xoogga saarayaan soo dabarjaridda caqabadaha yaryar ee taagan waa siday hadalka u dhigeen muqdisho markii aad fiiriso weliba xiliyada habeenkii wakhtiyada dambe aad waxaa u shaqaynaya goobaha ganacsi noocyadooda kala duwan saraakiisha iyo mas-uuliyiinta wada socotayna waa ay kormeereen iyagoona ganacsatada kaga mahadceliyey sida kalsoonidii lah ay ku shaqaysanayaan codsi ah ayay daba dhigeen inay gacan siiyaan laamaha ammaanka si aan ula dagaalanno bay yidhaahdeen ammaandarida wakhtiyada qaar aad ka sheegataan inkastoo sameynta howlgallada ciidamadu wadaan ay tahay mid isdabajoog ah haddana shacabka weli waa kuwo ka cabanaya xag ammaandari jirta caqabadaha ugu badan ay la kulmaan ayay ku sheegeen dhaca mararka qaar nafsadoodu xitaa ay khatar ku geli karto saacado dheer uu socday howlgalkan haddana soo idlaashiyihiisa kadib si kooban warfidiyeenka waxaa ula hadlay gudoomiyaha degmada hodan waan u kuurgelaynay xaaladda iyo ammaanka iyo howlihii nadaafadoo socday meelo badan ayaan socod ku soo marnay oo xaafadaha dhexdooda waxaana dhegaysanay dadka shacabka ah ee kala duwan cabashooyinka ay qabaan waxaana ku nimid ugu dambayntii tarabuunka tarabuunka waa meel xaafad aad u koraysa ganacsi badan oo ku muuqdo sidaasoo kale jagboyntyada ay dadka ka soo galaan ay ku yaallaan waxaan u kuugalnay ciidamada ammaanka ee jagboyntadaas jooga waana kula dardaaranay in loo fududeeyo cid kasta oo muhiim u ah bulshada waana ku ammaanaynaa shaqada ay habeen iyo maalin hayaan taliya sakariye iyo ragga kale ee la shaqeeya taliyaha welioo cadde waxaana rabaa inaan ugu baaqo cid kasta oo degmadan deggan inay nadaafadda iyo nalka iyo wax kasta iyo amniga intaba ay horumarkiisa ay ka shaqeeyaan runtii dee waxaa noo muuqda magaalo nabada oo xilligan ay u tahay fiid hore meeshan aan joogno fiid hore ayay ka tahay haddeeraaba dadku adeegga iyo wax walba uga socdaan ilaahay waa ku mahadsan kabacdina bulshada ayaa waxaas qabtay shaqadaas waa mahadsantihiin sidaasoo kale waan u mahadcelinayaa ciidamada u taagan har iyo hameen amni sugidda faadumo cabduqaadir raadi tv-ga dalsan muqdisho
waryahayaga faadimo cabdiqaadir aad u mahadsan tahay halka warkaasaad kala socotaan waa raadiaha dalsan muqdisho soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda dowladda mareykanka waxay hadda ka walacsan tahay hub uu ruushka ka iibsanayo dalka iiraan mareykanka ayaana cabsi aada u weyn soo wajahday cabsida ugu darana dowladda mareykanka ayay haysaa waxayna ka cabsi qabaan hubka kala duwan ee mareykanku ama dowladda iiraan iibsanayso waxaana sidoo kale arrintan walaac ku abuurtay dowladda wadankaasi mareykanka oo iiraan ay ka iibsanayso ruushka guud ahaan warkii subax saakay kala socoteen raadiyaha dalsan anaga inta cidda warka ee sheego waxay dib kaga barbaaran karaan barahena bulshada warka markiisi xiga ammaano alla
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel